shacabka madaxdiisii dowladda soomaaliya ayaa qalab caafimaad waxay soo gaarsiisay magaalada baydhabo ee gobolka baay xukuumadda soomaaliya oo la faray inay guddi u saarto arrinta ka dhacday qardho wasiir ka tirsan dowladda jabuutina koronavirus ayuu u geeriyooday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya farmaajana baaq degdega ayaa ka soo saaray xaaladda qardho jenaraal khaliifa xaftar oo sheegtay hoggaanka liibiya madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxa uu gaaray magaalada qardho oo masiibo daadad fatahay ay ka dhaceen wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka hadlay xaaladihii u dambeeyey ee hogaamiyaha la la'san yahay ee kuuriyada waqooyi
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha afraad ee abriil sannadda labada kun iyo labaatanka waa galab salaasaa dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta oo salaaso ah waxa ay agab iyo weliba dawooyin caafimaad ay soo gaadhsiisay xarunta karantiilka covid sagaal iyo toban ee maamul goboleedka koonfur galbeed ka hirgeliyey baydhabo qalabkan oo dhowaan wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay sheegtay in la siinayo maamul goboleedyada ayaa waxaa loogu talagalay ka hortegidda faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ayaa dowladda soomaaliya kala wareegay qalabkan iyo dawooyinkan oo noocyo kala duwan leh iyagoona ka mahadnaqay maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa waxa uu difaac uga jira cudurka coronavirus waxaana jira kiisas la xidhiidha coronavirus ee laga diiwaangeliyey shakigooda deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa baaq deg deg ah waxa uu ka soo saaray xaaladda qardho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka tacsiiyey masiibada naf iyo maalba leh ee ka dhalatay daadad ku dhuftay magaalada qardho ayaa ku baaqay in si wada jir ah loogu istaago shacabka iyo dowladnimada u gurmashada dadka ay dhibaatada gaadhay madaxweynaha ayaa tilmaamay murugada ay leedahay boqolaal qoysas oo hoygoodii iyo hantidoodii ku waayey daadadkii ku soo rugmaday magaalada iyada oo dalkana ay ka jirto halis caafimaad oo la tacaalista cudurka coronavirus madaxweyne farmaajo ayaa bogaadiyey isgurmashada iyo isgarab istaagga ay muujiyeen dadka deegaanada gaar ahaana dhallinyarada oo xalay u istaagay soo badbaadinta dadka ay daadadku la tageen madaxweynaha ayaa alleh naxariista jano u weydiiyey dhammaan muwaadiniinta ku shahiiday daadadkan caafimaad deg deg ahna waxau u rajeeyey kuwii kale ee dhibaatada soo gaartay xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay fartay guddiga arrinta meeshaas aan ku celiyo xukuumadda soomaaliya ayaa la faray inay guddi u saarto arrinta magaalada qardho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa ugu baaqay xukuumadda soomaaliya in si deg deg ah ay ugu dhawaaqdo guddi si xaaladda qardho wax loogu qabto wasiir ka tirsan dowladda jabuuti ayaa u dhintay cudurka coronavirus mas-uul sare oo ka tirsan madaxtooyada jabuuti ayaa lasoo sheegaya inuu u dhintay cudurka coronavirus waxaana dalka jabuuti ku dhintay wasiirkii madaxtooyada u qaabilsanaa dhanka maalgashiga sida uu sida uu soo xaqiijiyey wariyaha b b c da ee dalka jabuuti maxamed cusmaan bulxan waxa uu ka mid ahaa oo lagu xasuustaa aasaasiyaashii jabhaddii la dagaalantay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii dowladdii wakhtigaasi uu hogaaminayay madaxweyne xasan guuleed abtidoon ujeedka ugu weynaa ee dagaalkan ayaa waxa uu ahaa sidii ay canfarta saami culus ugu yeelan lahayd jabuuti dhimashada wasiirkaas ka sokow waxaa jira dad kale oo cudurka uu soo ritay ethoobiya waxay shaacisay kiisas cusub oo hor leh oo coronavirus ah wasaaradda caafimaadka dowladda etoobiya ayaa maanta oo salaasaa waxay sheegtay in laba qof oo kale laga helay safmarka cudurka coronavirus wasiirka wasaaradda oo akhrinaysay warbixinta maalinlaha ayaa sheegtay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay baaritaan lagu sameeyey kun iyo siddeetan ruux cudurka laga helay laba qofa waxa ay hadalkeeda intaa ku dartay in labadaasi qof ay yihiin kuwa ka soo jeeda dalka britain kuwa oo maalmaha maalmahan ku jiray xarunta karantiilka adisababa tirada dadka laga helay cudurka covid sagaal iyo toban ee dalka etoobiya ayaa haatan gaartay boqol lix iyo labaatan waxaana karantiil ku jira toddobaatan iyo kow ruux iyadoo cudurka ay ka codsadeen waa ka bogsadeen toddobaatan iyo kow ruux halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo jenaraal khaliifa haftar ayaa sheegtay hoggaanka liibiya jenaraalka fallaagada ah ee dalka liibiya khaliifa haftar ayaa isniintii ku dhawaaqay inuu haysto sharciyada dadka ee ah inuu dalka hogaaminayo isagoo sheegay inuu soo gebagabeeyey heshiis siyaasadeedkii la gaaray labada kun iyo shan iyo tobankii wacadna ku maray inuu sii wadi doono weerarka uu ku qabsanayo magaalada tripoli khudbad uu ka jeediyey telefishinka liibiya ayaa haftar waxa uu ku sheegay in ciidankiisu uu magacaabay isku magacaabay ciidanka liibiya ay ku faraxsan yihiin inay sii hayaan taariikhda waddankaas waddankana uu sii hogaamiyo haftar ma uusan sheegin in baarlamaanka ka dhisan bariga dalka liibiya oo saxiixay heshiiska ay taageersan yihiin tallaabada uu qaaday iyo waxa uu mustaqbalka noqon doono haftar ayaa sheegaya inuu sharciyada ka haysto maamul ka dhisan bariga dalka liibiya wuxuuna bishii abriil bilaabay weerar uu magaalada caasimadda tripoli galbeedka ku taalla uu ku qabsanayo dowladda lagu dhisay heshiiska midnimada waxa uu isniintii sheegay in ciidamadiisa ay isku keeni doonaan shuruudaha laga maarmaanka ah si loo dhiso hay-adda joogtada ee dowladda rayidka hase yeeshee la taliyaha dowladda ay u aqoonsan tahay ayaa diiday khudbaddii haftar uu isniintii jeediyey weerarka haftar uu ku doonayay inuu ku qabsado tripoli ayaa maalinna u dhaqaaqi weysay waxaana ku naf waayey boqolaal qof iyadoo ay ku barakaceen qiyaastii dad balaayiin ah warkii waa naga intaa